wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada maamulka galmudug cabdiraxiim cigaal oo ay weheliyaan xubno ka socday maamulka degmada baxdo ayaa kormeeray mashruuca bacaad celinta degmada baxdo oo laga sameynayo magaalada baxdo ee gobolka galgaduud mashruucan ayaa lagu guuleystay in la beero in ka badan sideed kun oo geed si looga hortago khataraha bacaadka ee uu keenay isbedelka cimilada gudoomiyaha degmada baxdo ayaa ka waramaya faa'iidada mashruucan uu leeyahay iyo dhibaatooyinka dadku ay kala kulmayeen bacaadka kusoo rogmaday degmada baxdo waxaanu joognaa degmada baxdo waxaanu joognaa meeshii mashruucii dhiraynta ahaa ee lagu sameeyey ka degma ahaan haddaanu ka warbixinno meeshaani waxay ahayd meel bannaan oo bacadku ka guuro magaalada bacadka dhibaateeyan uu gaaro beerta laba meel laba qaybooda loo kala sameeyey meelna meeshii bacadku ku dhacayaa laga sameeyey meelna waxaa laga sameeyey meeshii uu ka soo kacayey oo dhibaatada uu ka geysanayey marka runtii aad iyo aad baan maantii la bilaabaya mashruucan islahayn ma suurtogeli doontaa see noqon doontaa see u ekaan doonaa guud ahaan ree baxdoo dhanna fariin isweydiinayay ahayd waxaanu maanta ogaanay in dhulkeennu barwaaqo yahay in cimiladiisu wanaagsan tahay in wax kasta ay ka bixi karaan runtii waxayna tustay oo dadkii deegaanka degmadan ku noolaa ay ku dhiirigelisay beerahan la sameeyey inay dhulkoodii beertaan waraabsadaan samaystaan ayagu beero barayfada samaystaan qof kastaanuu isku dayo maanta inuu dhulka dheereeyo sababta looga gudbayna waxay tahay in awal shaki la qabay inaan waxba ka soo baxaynin laakiin la hubiyey in wax ka soo baxayaan runtii kambaniga shaqadan qabtay aad iyo aadaan u mahadsan yahay shaqo qurux badan buu qabtay dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada galmudug cabdiraxiin cigaal ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan mashruucan bacaad celinta ah inta laga helayo xal waara magaaladan oo bacaadku halakeeyey oo dhibaato badan u geystay oon horey u aragnay qiimayntii maaragtay la sameeyey kadibna ay ka soo baxday in maaragtay mashruucan tijaabada la sameeyo mashruucan muddo hal sana ah baa maaragtay qorshihiisu yahay saddexdii biloodoo ugu horreysay baa hadda aan ku jirnaa kormeerka innaguna uu ku wajahan yahay waxaanu aragnaa sida maaragtay wax yihiin geedihii oo soo baxay ayagoo maaragtay isha dabaysha si aysan u dhibaateyn laga xanibay maaragtay isha meeshii dabayshu ay ka imaanaysay iyo bacaadka iyo meeshii magaalada ay ka galaysay intiiba maaragtay la xakameeyey runtii iyada diilo fiican iyo wax qurux badan oo rajadii aan qabnay runtii boqolkiiba boqol ka sii wanaagsan baa noo muuqata degmada baxdo ee gobolka galgaduud ayaa ka mid a deegaanada uu bacaadku dhibaatada ku hayo taasi oo haatan ay wasaaradda deegaan ku sameynayso mashruuc looga hortegayo khatarta ka imaanaysa bacaadka